ka jabaan ku geeriyooday allah u naxariista ibraahim maygaag samatar oo ahaa aqoon-yahan wax ka dhigayay jaamacad ku taalla dalka jabaan islamarkaana muddo dheer ku soo dhex jiray siyaasadda soomaaliya isagoo jagooyin kala duwanna ka soo qabtay dowladihii kala duwana ee soomaaliya warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda london cabdisalaan xereri ilaahay ha u naxariistee brofesor ibraahim meygag samatar waxaa xaddii uu ku geeriyooday waddanka jaban kadib markii wadnuhu istaagay waxaanu ilaa siddeeddii sannadood ee ugu dambeeyey wax ka dhigayay jaamacad ku taalla dalkaasi maxamed cumar meygag samatar oo marxuumku adeeru ahaa oo deggan magaalada london ayaa iiga warramay geeridii marxuumka ilaahu naxariista adeera waxaa ku dhacay heart attack waa ku dhacay wadnaha istaagay markaa goor may ahayd horta warka anigu saakaan ogaado text baa maraykan laiga soo diray dalkii maxamed xasan iisoo diray laakiinse geeridu waxay dhacday axaddii muddo intee leeg baa marxuumku joogay oo uu wax ka barayay jaamacadaha waddanka jaban muddo ilaa sideed sideed ilaa sagaal sano wuu joogay imika
muxuu ka dhigi jiray markaa waa subjects u dhigaya waxay ahaayeen economics international relations waa dhaqaalaha iyo xidhiidhka caalamiga caalamiga labadaas saas ay u dhigi jiray subjectani
marxuumka ma halkaasaa lagu aasayaa mise waxaa loo qaadaya waddankii
marxuumku inta dambe horta reerku waxay deganaayeen canada marka insha allah somaliland baa lagu aasayaa adeer insha allah waxaa igu maqaalaha maxamed in xaaskiisu ay tagtay waddanka jaban oo sidaa geeridiisaba lagu ogaaday bal hadda taa tafaasiil laga sii xaasku waxay u socotay jaban bay u socotay marka adeera waxay ahayd inuu kaga hor yimaado airportka dabadeed markii uu telefoonkii ka qaadi waayey iyay shakiday way tagtay markay tagtay meeshii albaabkii laga furi waayey bay booliiska la hadashay booliiskii markaa markii la jabiyey aqalkii la galay waxaa la arkay ilaahu naxariisto adeer oo markaa kursigii ku fadhiyay ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistay ibraahim meygag samatar waxaa xilal kala duwan uu ka soo qabtay samatar waxaa xilal kala duwan uu ka soo qabtay dowladihii kala dambeeyey dalka soomaaliya waa dowladdii rayidka ahayd iyo dowladdii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre markii dambena waxa uu ka mid noqday madaxdii sare ee jabhaddii s n m haddaba kaalimihii kala duwanaa ee siyaasadda uu ka soo qaatay marxuumka ibraahim meygag samatar waxaa iiga warramay xaaji cusmaan axmed xasan oo deggan magaalada london ibraahim meygaag wuxuu ahaa raggii u horreeyey dalka dabadiisa wax ku soo bartay qaar badan markii ingiriisku dalka haysay bay ahaydoo waxaa loo soo diray dalka ingiriiska isaguse maraykanka u tegay oo oo wax ku soo bartay ilaa masteratna uu ku soo qaatay markii uu dalka kusoo